shaaficiyow waad mahadsan tahay degmada luog ee gobolka gado oo roobabka da-ay afar labaatankii saa ee ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in hal ruux uu halkaasi ku geeriyooday kadib markii roobabkii ka dhashay roobabkii aan irahday markaasi ka da-ayay saacadihii ugu dambeeyey oo markaasi ay saameyna ku yeesheen waxaana ruuxan dhimashadiisa la sheegayaa in markaasi ay sabab ahayd mardo markaasi ka dhalatay roobabkii da-ayay ruuxan ku geeriyooday galabtay degmada luuq waxa da-diisu ay sheegayaan wararka kasoo baxaya inuu yahay shan jir ilaa iyo afar jir oo markaasi marayay gudaha degmadaasi luuq xilli markaasi ay ka da-yeen roobab lixaadle maamulka degmadaasi ayaa sheegay in markaasi ay gacanta kusoo dhigeen ruuxii markaasi iska lahaa aaladaasi ee korontada waxaana haatan la sheegaya in markaasi ruuxaasi dib xuriyadiisu uu u helay
marka koronto ayaa qofkaas qabsatay sidaas ayuuna u dhintay miya
shaaficiyo waa ruuxaasi ku geeriyooday degmada luuq waxaa la sheegayaa in uu u geeriyooday maato markaasi ka dhalatay aalada korontada xilli markaasi hoos maraya meel ay ku xiran yihiin sidooyin markaasi degmada qeymeeda kala duwan ee korontada ay isticmaalaan waxaana sabab u ah in naasadaasi ay kacdo roobabka duga oo markaasi saacadba saacad markaasi uga da-yo degmooyin ka tirsan gobolka gado gaar ahaan degmada luuq shariif marka laga soo tago shilkan ka dhacay degmada luuq deegaanada kale ee gobolka gaar ahaan degmada aada hadda ku sugan tahay iyo balqaabka roobabka ay uga da-een iyo saameynta ay yeesheen
shaaficiga waad mahadsan tahay roobabka guga waxa ay si markaasi habsamida uga da-ayaan qeybo badan oo kamid ah gobolka gado oo markaasi ay ka jireen abaaro markaasi baaxad weyn leh degmadaan ku suganahay dorow saacadihii ugu dambeeyey waxaa markaasi ka dhacayay roobab markaasi aada u xoogan inkastoo weli aysan geysan khasaaro balse roobabkaasi ka da-ay qeybo kamid a gobolka gado waxaa la sheegaya in markaasi ay dadku inta badan ay cabsi ka qabaan gaar ahaan degmooyinka uu maro webiga jiba iyo sidoo kale webiga daawo waxaana dadku ay inta badan ka cabanayaan ay markaasi sheegayaan in markaasi haddii uu roobabku ay sidan ku socdaan ay markaasi webiga uu sameyn doono fata haddii qaar kamida beraleyda degmada dowla somaliland oo oo inta badan iyagu markaasi xiliyada roobabka marka ay sidan u da-aan khasaaro ugu geysto webiga daawo markaasi ay haatan ba sheegayaan in markaasi dhawaan ay markaasi ay bilaabi doonaan waxyaabo markaasi ay kaga hortegi doonaan hata hadii hadii uu sameeyo webiga daawo mara degmada dowla soomaaliya shariif dhinaca isu socodka gaadiidka dadweynaha iyo isu dhexmaridda degmooyinka gobolka iyadoo roobabka saameyn ku yeesha
shaafici runaantii sisaayida ayay markaasi ugu yeesheen wadooyinka markaas isku xira degmooyinka luuq baled xaawo iyo dolo waxaana wadada haatan ba ugu daran ee markaasi gawaadideyda ay ka cabanayaan wadada udhexeysa baled xaawo iyo dolo oo iyadoo markii horeba loo socon jiray wax ka yar hal saac balse haatan ay markaasi ay gawarileydu ay sheegayaan in loo soconayo afar saac ku dhawaad waxaana sababtaasi ay u tahay roobka gugo markaasi si weyn uga da-ay wadada udhexeysa degmada baled xaawo iyo sidoo kale degmada dowla soomaaliya waxaana haatanba sheegayan gaarleyda isticmaasho wadadaasi hadii ay sidan kusii socdaan roobabkooda in ay istaagi doonaan isticmaalka wadadaasi maadaama ay tahay wadadaasi mid aada raf u ah islamarkaana aan u adkeysan karin dhibicii roobka
sharif ugu dambeyn koonfurta ilaa bartamaha gobolka iyadoo wax roobab oo lasoo sheegayo ma jiraan
shaaficiyow deegaano kamida gobolka gado waqooyigiisa iyo koonfurtiisaba meelo kamida waxaa ka da-ayo roobabka xilliga guga waxaana dadku ay inta badan sheegayaan in roobabku ay yihiin kuwo markaasi joogta ah deegaanada ugu badan haatan roobabka sida wayna uga daen waxaa kamida degmada luuq baled xaawo iyo degmada dowla soomaaliya iyo sidoo kale degmooyinka iyo degmada baardheere oo iyadu markaasi la sheegayo in roobab markaasi ay ay ku diirseen dadka iyo dunyada ay ka da-een meelo badan oo miyiga gobolka gedana roobabka xilliga guga waxa si habsamile way uga da-een waxaana dhawaan markaasi roobabkii ka da-ayay meelo kamida gobolka gado sidaan horaan baa ugu sheegeyn dhegeystayaasha ku xiran ee shabakadan gadatay in markaasi khasaaro uu ay dadiseen roobabkii ka da-ay meelo kamida gobolka gado
wax gargaara oo ilaa iyo hadda dadka roobabka ay saameeyeen iyo hay-adaha samafalka ee waqooyiga gobolka ka howlgala ay la gaareen ma jirtaa
shaaficiyow macantii arintaasi ma jirto waxaatan ilaa iyo gargaar rasmi ah oo sameeyey hay-adaha ku sugan ee gobolka gaga gaar ahaan degmooyinka badaxaawo iyo sidoo kale luuq iyo dolow waxaana xubsid mudan in degmooyinka dolow iyo luuq iyo badaxaawo ay ku sugan yihiin kumanaan baradacyaal oo markaasi xerooyin waaweyn ku leh gudaha magaaladaasi waxaana haatan degmadan ku suganaya daro soomaaliya ku taala xerada ugu weyn ee gobolka gado marka la fiiriyo ay ku sugan yihiin dad barakacyaal waana xerada loo yaqaano kabasa waxaana dadku ay inta badan ay yihiin kuwa aan haysan hoy markaasi ay uga gaba badan dhigirda roobka iyo qowga aad baad umahadsantahay sharif